waxaa magaalada barakeysan ee mina gudaha teendhada ay xujiyada soomaaliyeed degan yihiin laga hirgeliyey xarumo caafimaad oo si gaar ah ugu adeegaya muwaadiniinta soomaaliyeed ee gudanaya waajibaadka xajka xarumahani ayaa waxaa ka howlgala dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo soomaali ah kuwaasi oo si joogto ah ugu diyaar ah inay bixiyaan adeegyada caafimaadka ee muhimka ah ujeedada laga leeyahay xarumahani waa in la xaqiijiyo badqabka iyo caafimaadka xujiyada soomaaliyeed maadaama min ay ka mid tahay meelaha ugu mashquulka badan ee lagu qabto acmaasha xajika doctor maxamed muumin cusmaan oo kamid ah dhakhaatiirta adeegyada caafimaad u haya xujiyada soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey adeegyada caafimaad ay siiyeen xujayda caawa waxaan ku sugannahay magaalada mina waxaan u shaqaynaynaa xujaydii soomaaliyeed oo sanadkan ay ka soo xajiyeen kow iyo toban kun iyo iyo shan boqol ka badan xujayda sanadkan umuurahooda iyo arrimahooda si wanaagsan ayay ku dhacday ilaa hadda cudurro aada u faafa oo dhibaato ah kama dhicin xujaayada waajibaadkoodiina si wanaagsan ayay ku guteen dadka isbitaallada loo diraya aad bay u yaraayeen nidaamka iyo kala dambeynta xujaayadina aad buu u ficlaa sanadkan waxaan ka koobannahay saddex qayb saddex kilinig mid walbana dhakhtar iyo neersi iyo tiimkao dhammaystiran ayaa jooga daawadana aad ayay u fiican tahay sanadkan wax badan ayaa laga qabtay waxaan rajaynaynaa insha allah inay xujaayada soomaaliyeed ayagoo nabad qaba ay waddan ku noqdaan waxyaabaha ugu muhiimsan oon aan u sheegayna waxay tahay markii laga noqdo mina inta badan cudurrada ugu badan ee xujaayada markaas ayay soo muuqdaan marka qof walba inuu ku dadaalo tacliimaadkii iyo waxyaabihii la siiyey oo ugu horreyso inuu naftiisa ku dadaalo hadduu wax dareemana uu la soo xiriiro dhakhaatiirta soomaaliyeed ee luqaddiisa iyo dhaqankiisa iyo wax walba taqaana oo uu diyaar u ah habeenay maalin inay u shaqeeyaan cudurradaasna waxaa ugu daran cudurrada laga qaado qoraxda zaa'idka ah oo ugu daran tahay xilliyada duurka ilaa laga bilaabo afar saac ilaa toban saac xaajiga inuu yareeyo dhaqdhaqaaqa maalmaha soo socda oo qoraxdu ay gaaraysa ilaa iyo konton dowladda sacuudigana iyo wasaaradda caafimaadkana ay noo sheegtay digniinahaas marka waa in xujaayada soomaaliyeed ay ku dadaalaan waxaan rajaynaynaa insha allah inay ilaahay khayr noogu dhammeeyo acmaasha xujaayadana dhibaatooyinkooda ilaahay maaragtay in aysan dhibaatooyin laga naxa iyo dhibaatooyin caafimaad oo badan aysan dhicin waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socdan intaan ka badan in laga shaqeeyo arrimaha caafimaadka ee xujaayada soomaaliyeed waa markii ugu horreysay dowladda federaalk soomaaliya ay xarumo u gaar ah ugu hirgeliso teendooyinka ay degan yihiin xujayda soomaaliyeed